walaalkiis gobolka hiiraan iyo dhammaan gobolada dalka soomaaliya oo dhan waxaa ka jiro daadad iyo roobab iyo fatahaadyo webi dadka waa usii kala nugul yihiin dad markii ugu horreysay hadda dhibaatadan ku dhacaysa dadka gobolka hiiraanne labada kun iyo afar iyo tobankii wixii ka dambeeyey sanad walba laba jeer ay magaalada ka baxaayeen ayna kusoo noqonayeen oo guryahoodii waxay noqdeen meel oo mar walba biyo dhex yaaliin dadkaas waa dhibaataysan yihiin laba mar aa musqulo la qodaa laba mar aa guryihii dib loo dhisaa laba mar aa ganacsiga burburaa dad dhibaataysan waa laba guri kuleh oo baadiyahan guryi ku leh magaalada gudaheedana guryi ku leh dhibaatooyinka laga soo warina waxaa ka mida beledweyne oo kale hadda inay aysan lahayn magaaladii maxay ahayd adooman oo dadkii wax u kala gudbi aysan lahaynin oo aad laysugu gudbi karin oo dadkii meelihii nadiifka ahay iyo meelihii qalalna aysan u bixi karin waa gartay dadkii hadda magaalada ka barakacay xaggee bay ku sugan yihiin gaar ahaan dadkii nuglaaya haweenkii carruurta ahaa
wallaahi dadaaba bixi karin oo dadka waa kala dhibaato badan yihiin dada agoon iyo yicis iyo dad kale oo duqoow ah dad cuuryaamiin ah dad oo ilmo aanan qabin dadan ehel lahaynin dad badan aa magaaladii ku jiro magaalada aad iyo aad inkastoo aan ugu mahad celinahay hay-adda maarinta musiibooyinka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya oo muddo dheer waday dadka wacyigelin oo loogu digaayey fatahaadyada iyo ilniinaha soo socdo dhammaan loogu digaayay taas waxay saamaxay dad badan inay magaaladii ka baxaano eedayntaasi marka laga yimaado waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta gobolka hiiraan laga soo doortay ee golaha shacabka fadhiya idinka maxaa idiin tala ah keliya maqayla dhaaminaysaan
annaga waxaan bilownay isheeg baraarujin iyo abaabul wacyigelinaan bilownay kulamaan bilownay dadka soomaaliyeed inaan la hadalnaan bilownay oo maanta hadda hadalka anaan hadlay ka mid tahay on dadka soomaaliyeed kow dadka reer hiiraan inaan la hadlaan rabaa oo dadkaas soomaaliyeed diriskiinii jaarkiinii aad ka tagteenood maanta ilaahay wax idiin siiyey oo waddamo hormaray ama ganacsi aad haysatiin waxaan leeyahay awalan dadka aad taqaano dhibaataysanood garanayso agoomanka iyo dadka curyaamiinta iyo duqowda ha loo naxariisto si ilaahayna annagana noogu naxariisto dadkii sidaad ka warramaysaan waa dayac bannaan yaalla oo guryahoodii ka barakacay sanadkiina waxaad tiraahdeen laba jeer ayay barakacaan shacabkan ku nool magaalada beledweyne marna ma abaaray ka cabanayaan marna ma fatahaaday ka barakacayaan miyaanu jirin qorsho guud oo aad siyaasiyiintiinan hormuud u tihiin oo dadkaasi dhibaatadaas haysato wax looga qabanayo
walaa horta walaalkiis horta qorshaha ugu muhiimsan wax laga qaban lahay waa qorshaha amniga waayo waxay u baahan yihiin fatahaadahan soo noqnoqdo ama xataa webi biyar hadduu keeno oo keliyadii iska jabsanayaan oo qararkii webiga iska dilaacayaan oo biyihii ay fatahaadayan waxa keena waxay tahay ii sheeg ma jiro system adag oo dadkii gacanta ku hayo ma jiro webigii in la faaro oo la caro bixiyo oo dad samaynaayana ma jirto wixii yaroo yimaado marna waa biyihii waa dhaafayan dadkii marna abaaray noqoni webigi waa gudaa marna maxay biyihii markii yimaadiinna dhibaatay geysanayaan oo meelihii saxda ahay ay u bixi lahayn ma jirto marka waxaan la hadlaya wasaaradda beeraha iyo cid kasta wax ka qaban karto iyo maamulkaas halkaas ka dhashaan hirshabeelle inay si sax ah oo alla dartiis ah ay dadkaas ugu istaagaan dadka soomaaliyeed dhibaatada haysata lama fiirsan karo waa wax murugo leh waa wax caloolxumo leh waa wax maanta dadkii markii hore maciishadii la daalaadhacaya maanta intay bara kaceen baadiyo tageen oo guryahoodii ka guureen oo alaabtoodii ugu guureen oo asadkoodii hantidooda ugu guureen oo iska dhaafa dadka qaarkood waa aragtay iyagoo lagu bixinayo fuustooyin iyo aalado kale loo adeegsanayo marka waxa ugu mis waxay tahay dowladda soomaaliya ka codsanaya sida walaalaheen reegada ee ugu gurmadeen oo doomanka ugu geeyaan waxaan ka codsanaya hay-adda sodma iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo qabanqaabadaas kale oo juhdi badan ku bixiya waan ugu mahad celinaa dad soomaaliya u gurmadeen dadka reer hiiraana doomankaasi u baahan yihin aadayn ugu dhibaataysan yihiin xildhibaana halkaas su-aal baa ka imaanaysa kale xitaa ma awoodi weyseen inaad doomaha iibsataan haddii aad siyaasiyiinta tihiin oo dadkaasi loo geeyo
wala hadda waxaa la socotaa annaga maxay ahayd teeramkii ugu horreeyay dowladnimadan ku jirnaa sanadkii koobaadaa noo dhammaaday sanadkii labaadaa noo socdo isfahamka dowladnimada iyo xildhibaanada isdhexgalkooda haddeertaan ugu horeeya marka waxaan leeyahay waxaas intaas wax ka badanaan samaynaynaa lafaheenna u huraynaa wax hantideena u huraynaa wax kasta oo dadkaas oo kasoo bilaaba magaalada beledweyne magaca ku dhacaa maahina tuulo kasta iyo degmo kastaoo gobolka hiiraan ah dadka degan dhibaata haysato dee waxaan leeyahay in loo gurmado wasaaradda caafimaadka wasaaradda ii sheeg hay-adda maareynta musiibooyinka soomaaliyeed sodma iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo cid kasta oo dadkaas wax ka qaban kartaan ugu baaqeyna annagana wixii karaankaana ah waa ku baaqnay hadeertaana waan samaynayna insha allah waxa ugu horeeyana inaan jeebabkeenna waxa ku jiro aan bixinaan ku bilaabeyna hadduu ilah yidhaahdo